tobabar kun iyo antiibsa dareeri weliba lakabaradayo koorseedowga h i v aidiska kaas oo langobadi qaybta faydhowrkii oo waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir welibana hirowga tababarka ku qeybgalay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda caafimaadka soomaaliya maamulka gobolka banaadir culimo iyo hano ku mid eh dadka la nool cudurka h i v ujeedkii muhiimada lakulaaya tababarka iyo weliba sharaxaad kubiyey axmed maxamed jimcaale oo ay gudoomiyaha gudigiiyo koorseedowga cudurka h i v aidiska cashar oo laba maalmood ka socday gobolka banaadir waaxda caafimaadka guud maaragtay oo howlaha faydhowrka iyo wixii lamid qaabishan iyo h i v-ga iyo t b casharadaasoo maaragtay oo soo qabanqaabiyey guddiga ka hortaga xanuunka h i v aidiska ee soomaaliya maaragtay casharadaasoo isugu saabtan oo ay ka mid ahaayeen macnaha aqoonta h i v-ga iyo aqoonta xagga public healthiga howlaha faydhowrka maaragtay faydhowrka howlihiisa ku saabsanayo marka maaragtay laba maalin ayuu socday maanta ayuu soo gabagabeeyey waxaana aan ugu faa'iideynay waaxda shaqaalaha ka shaqaynayo howlaha maaragtay h i v-ga maaragtay sida haddaba doctor xamse uu u sheegay cudurka h i v-ga qaabka uu ku fido iyo qaabka uu ku fidin iyo maaragtay xagga istegmaha dadka xanuunka la nool inaan la takoorin oo la faqooqin casharo ku saabsan ayaa maaragtay laga bixiyey waxaa kaloo jiro casharo ku saabsan xagga public healthiga maaragtay specially faydhoorka maaragtay iyagana casharo ku saabsan howlaha faydhoorka sida ku habboon oo loola tacaamulo oo maaragtay cudurada faafa sida looga hortago maaragtay control mishriska oo la qaado tallaabooyinkii maaragtay cudurka maaragtay qaabka uu ku fidaayo maaragtay sida jaynka silsiladaha oo soo maro sida loo jaro maaragtay maaragtay qaabka oo maaragtay cudurka maaragtay cudurada faafa maaragtay looga ilaaliya bulshada maaragtay iyadoo maaragtay la ilaalinayo shuruudaha looga baahan yahay macnaha public premiseska goobaha maaragtay ganacsiga oo cuntada iyo biyaha iyo daawada faraha kula jiro maaragtay sidii maaragtay howlaha faydhowrka ku habboon wax looga qaban lahay maaragtay nidaamkaas oo dhan ayaa maaragtay casharo aan ku bixinay maaragtay iyadoo maaragtay howsha faydhowrka ay ballaaran tahay meelo badan ay qusaynayso cuntada biyaha daawada maaragtay muxuu ahay dekada eeraboorka xuduudaha dhanka kale doctor xamse maxamed cabdulaahi oo ee madaxa qaybta daawada iyo daryeelka h i v-ga ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa hajeedii in la kordhiyo tababarada noocan oo kale waxaa maanta halkan kusoo gabagabeynay tababar uu soo qabanqaabiyey guddiga ka hortagga iyo xakameynta h i v aids oo uu guddoomiye u yahay adeer axmed jimcaale guddigan wuxuu soo qabanqaabiyey tobabar ku saabsan h i v-ga kaas oo looga hadlayay h i v-gu wuxuu yahay sida uu ku faafo baaritaanadiisa iyo waxyaabahaas oo dhan waxaasoo kale waxaa intaa kala raaca maxaa la dhahaa tobabarka qeyb ka ahayd iyadana in la baro maxaa la dhahaa agaasinka agaasinka caafimaadka ee gobolka banaadir shaqaalihiisa iyo dhammaan gobolka dadka ka shaqeeyaba siyaabaha uu h i v ku faafo siyaabaha oo micnaha maxaa la dhahaa looga hortago iyo ta ugu muhiimsan oo ahayd ka hortaga faquuqa iyo takoorka dadka la nool h i v-ga oo loo geysto oo guud ahaan dunidana ka jirta gaar ahaan innaga soomaali ahaan ama dhulkeenna ku badan tobabarkan si guulla ayuu kusoo dhammaaday waxaana uga mahad celinaynaa oo iska kaashaday maxaa la dhahaa guddiga ka hortagga iyo xakameynta h i v aids oo darjimcaale kow ka yahay agaasinka caafimaadka gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka iyadana ka ahayd goobjooga